dowladda federaalk ayaa itoobiya ku eedeysay inay isku hubeyneyso beelaha walaalaha ah ee dega gobolka gado war ka soo baxay dowladda federaalk ayaa waxaa xukuumadda xabashada itoobiya loogu jeediyey eedeyn ah inay isku hubeyneyso qabaa'ilka walaalaha ah ee dega gobolka gado itoobiya ayay dowladda federaalka sheegtay inay ciidamadeeda ay kasoo dhaqaajeen degmada dolow ee ay soo aadeen degmada baled xaawe ee gobolkaasi waxay sheegtay inay ka horteegi doonto qorshahaasi islamarkaana ay la dagaalami doonto ciidamada xabashada itoobiya wararka qaar ayaa sheegaya inaysan dowladda warkan daacad uusan ka ahayn arrintana ay daba joogto xiisada ka dhalatay maamulka la baxay jubbaland iyadoona ka walacsan itoobiya oo la safatay maamulkaasi oo ay doonayso inay marmarsiyo kaga dhigto hadalkaani